You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
waxaan aniga xoog ku qabsaday xoog baana ku haysan marka waktigan hadda la joogana waa contradiction fikrada arinkaasoo kale contradiction weeyaan oo macnaheeda waxa weeyaan waa wax aanan maskaxda saliimta oo xisaabtamaysa oo fikiraysa aanan marnaba aanan maaragtay inay ku dhalata wax aankaasoo kale waayo soomaaliya meesha maanta ay joogto iyo burburkan iyo waxaan kulli waxay ka dhalatay awood uu qof maaragtay uu xoog lagu xanjuufiyey markii hore markii dambena la damca in xoog lagu haysto marka nidaamka centraalka iyo dawlad maamul goboleedka iyo dawladda dhexe u taalana adduunka oo dhan ba wax la yiqiin oo iska caana weeyaan nidaam yar bay iska martaa oo lawada garanayo maadaama gobolada natow markii la hagaajiyey afkaartii saliimta aheedoo anagoo dhan aan ku xisaabtamaynin aanan lagu aas-aasinin oo ay hagaajiyeen taliskii markaa ka jiray adisababa oo tigreeda ahaa ku talagelkiisana uu ahaa in xamarna la la weekengareeyo oo awoodda laga qaado wadanka intaas oo gobol ilaa lix gobol ilaa shan gobol loo qaybiyo marka ugu da mid kastana xad bara etoobiya mid kastana badda ku xiran haddana muddo markay kasoo wareegto wadankii oo dhanbu lalaqo oo gobol kasta uu yidhaahdo aan etoobiya ku darsamaya an intaan kusoo darsamaya dad iyaga ay keensadeenna meesha loo sii dhiifto xisaabihii way iskeeni weyday hadda waxaa waaye waayo tiamkan hadda meesha joogo oo dawladda centraalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo tiamka asaga waxay kusoo galeen weji ah baahi soomaaliya ay u qabtay sharabtooda in lasoo celiyo etoobiya iyo wadamaha kale oo jiraankeeda laga xoreeyo marka tii iyada aheyd tii iyada aheyd way ku qasban yihiin inay inay muujiyaan waa qasab bay ku yihiin oo baryaka ma aha hadday say rabaan u muujin waayeen ummadda soomaaliyada ka tashan xamar dadka jooga bila soomaaliyada ka jooga laga tashan dad dadkii kusoo mamay oo kusoo hanaaqaaday oo kusoo caqiide u qaatay oo diinta islaamka hata inay oga baxeen ani aan aaminsanahay inay tigreed tahay waxa janno iyo naar u haya dadka oo dhanba oo nolol iyo nololaan u hayso oo iyagaa saytoo camiilka u ahaayeen way way way way way la noolaan laayihiin fikrad ee nimankii baa meesha ka baxay oo nidaamka waa inuu isbedelaa nidaamka hadda arsabo yaallana ninka la yidhaahda abii markuu meesha soo galay ko wuxuu yidhaahday taliskii la bedelay wuxuu ahaa argagixisuu ahaa wadamaha jiiraanka oo dhan argagixisuu ku ahaa siba soomaaliya madaxweyne prime ministerka etoobiya baa saa sheegay marka sistamka wuu isbedelay magaalada xamar baa lala dhiilgaraynayaa nimankii kulli markaa waxay ku qasban yihiin sika sida hadda annaga kenya aan county government ulenahay maraykanka states loo leeyahay etoobiya ay states uleeyihiin laakiin arrimaha dibadda iyo difaaca iyo regulationka waaweyn sharciga iyo dastuurkii nidaamkaas oo dhan ba looga dambeeyo dawladda dhexe markaaad aad aad aad dareentay in sidii aad rabti aad weysana nidaam dawladda dhexe ay asaas u tahay oo maxkamadda shari waxaasoo kale lagu kala baxa ku adeegan hayeen wadamaha jiraanka oo siiba ay ku adeegan jirtay taliska markaa arisaabe ka jiray taliskii baa arisaabe ka guuray tag wuu dumay uu mana soo noqonayo marka nidaamka cusub oo hadda ay ku ku shaqeynhayaan kuwaasaytow ya waxay la qabsan laayihiin dadka u bartay inay camiil u noqdaan oo qaranka soomaaliya burburiyaan may laakiin hadda khilaafka u dambeeyo dhex maray jubbaland iyo arrimihii doorashada markay socotay etoobiya oo kale iyo dowladda waxaa lagu tirinaya inay federaalka la jirto nod inay jubbaland ama axmed madoobe wato marka soomaaliya oo dhan oo nin kasta uu u maarata sarirta hoosteeda ku jira ninka keliya madaxiisa kor usoo qaaday oo ka hadlay anigu ah nidaamka markaa laga shaqeeya horta way isbedeshay nidaamkii nimankii waxaan ka shaqeyn jiray tigree ba ahayd ku talagalka la rabayna waxay ahayd inay doorasho xalaal ka dhacdo force commanderka amisom hadda u weyn oo dhan xilka uu saaran yahayna waa nin etoobiyaana marka dadkii war dadkii doorasho si fiican ha loo sameeyo oo nidaamkii hala maro oo dastuur wax hala maro dastuurkii wax walbaa laisku haysta mooye iyo wax baan faramaroogisanaynaa iyo maaragtay kenya oo dana khaasa udhexeeyaan oo tirigarab aan kugu nahay midan iyadoo anaga gobolka aan leenahay oo soomaaliya hadeen hadii la qaybsanaya kan aniga qeyb ha igu soo dhaco oo kale yaa horta meeshii ka socotay oo laisku haystay ninka jaranka wuxuu rabay inuu nidaamka in la hagaajiyo wax kaloo meesha ku jirta ma jirin waa gartay faarax macalin laakiin eedahaago dhan hadda eh, waxay ku wajahan yihiin etoobiya laakiin dowladda federaalka iyo dadka taageersan iyo madaxdeeda eedaha marka axmed madoobe laga reebay kenya ku wajahanta adiguna siyaasi soomaali kenyaana taa marka ma aan la dhihi karin dee eeduhu meeshay ahaayeenba waad ka gedido etoobiya etoobiya iyo tigreega maamulkooda way dhaceen waa hore kuwaas miyaan la dhihi karin etoobiya dadka doonaya isbedel xalaal inuu ka dhaco oo wadan gobolka oo dhanba rijinka horn of africa oo dhanba dimuqraasiya iyo xuquuqul bani-aadam iyo nolol fiican lagu noolaado waa nidaamka cusub hadda imaado abiy uu madax u yahay nimanka tigreeda tageen waa runta waa saa u sheegtay laakiin waxay dadka hadda meesha jooga u bartay inay tigreeda camiil u noqdaan yaa waxay la qabsan lahayiin isbedelkan cusub oo dhacay oo ka dhacay soomaaliya villa soomaaliya ka dhacay adisababa ka dhacay maxaa yeele adduunka o dhan uu soo dhaweynayo waa hadda arkayso maaragtay meel kasta laga soo dhaweynayo muhiimadda markaa meesha jirta waxa weeyaan dowladda villa soomaaliya nidaam doorasho xalaal hala qabto un weeyaan waxay haysa wax kaloo meesha ku jirta ma laha fiiri fiiri aan kuu sheega dimuqraasiyada horta ma ogtahay waxa weeyaan soomaalida kaarta meesha kaga dhacday dadka kale oo ajnabiga ee wa- wixii ca- caqliga uu gelahayo iyo wixii danta jaceelku ninka leeyahay way kaa saarayaan caqliga inta badan ay kama cararaan oo waxa weeyaan waxay arkayaan inay caqliga uu caqliga in loo dhawaadan bay u baahan tahay isbedelka wax doonaya oo meesha in doorasho xalaal intay dhacdo dad rasmi ah meesha la keeno wadanka horumar u gaaro doonaya oo hal lawada in lawada xoreeya doonaya waa shacabkii jubbaland ma aha dowladda federaalka iyo waxay haystaan meesha dowladda federaalka war nidaam xalaal hala mara kelin ba iyada ay leedahay laakiin ninka doonayo inuu dan asaga khaasa u samaysta oo- waad arkaysaa dadka isku aruurahayo xasan sheekh maxamuud oo xanaaqsan oo dee shalay doorashada ka dhacay shekh shariif oo siday ka noqotay sidan ka noqotay asagii oo xukunka doonay inuu faramaroojisto siyaasiyiin maaragtay ku xanaaqsan maxamed laxdeed gudaheeda xa- xa- xanaaqooda ha noqdo dhab ha noqdo xalaal ha noqdo xaaraan ha noqdo suu doonta ha noqdo ani kulli afkaar baan ka qaba Waa gartay.
Laakiin muhiimadda waxaa waaye war wax xalaal ah ha la qabto doorasho xalaal ha la qabto keli baa la isku haystaa waa gartay kenya Okey, kenya waan ku kenya sheegay.
doorkeeda Anaaba- muxuu yahay anaaba ku sheegay, anaaba ku- a- anaaba kugu hormariyey kenya oo ku iri kenya dadka khal- khalbe meesha oo kharibaya kamid yihin wax asbaabta ay u kharibhayaan waba ku sheegi shilimaadka yaroo isaga meesha uu uu ka keenahayay barkood kuwa kenya laga qaato xalaalnimada kenya looga qaadan xaaraannimada dib baa loogu qashan maxaa dhahay, isaga nin la xisaabtamay malaha arrin arrinta badda Dowladda ka war Kenya waa arrinta Kenya.
badda lugma ku leedaha muranka badda soomaaliya iyo kenya udhexeeya wareede wax kastoo dhan baa lagu yeelan karaa anaa ku sheega dhegeyso wax kastoo dhan baa lagu yeelan karaa Eh, eh, eh, waxaa waaye middaa hadda maxkamad bay joogtaa maxkamadda unbaa kala dhimayn doonta Eh, faaladeedaasayto iyo anig waxaan ahay dadka i yiri maxkamadda ha lagu kala baxa maxkamadaas waxay xo- xadamayso ayaa xalaal leh oo da- oo dowladiisa dad kamid a ku qabsada ku yiri maxaad u diidantihin maxkamadda ma xaaraan baad doonaysaa marka eh, eh, taa iyada waxa weeyaan meeshaasay ku xiran tahay waa gartay laakiin soomaaliya Mm.
nin kasta oo ka agdhow oo dhanba wuxuu rabaa inuu cadkiisa ka goosto anigu anigu ma ogoli in soomaaliya etoobiya cad ka goosato eh, kenya cad ka goosato jibuuti cad ka goosato ajnabi kale cad ka goosato soomaaliya sharafteeda iyadoo qabtay inay kusoo noqotaa loo baahay siday asalka u ahaan jirto dowladda federaalka waxay isku haystaan waad ka soo hadashay laakiin sida ay uga jawaabtay oo in eh, xayiraad la saaro diyaaradeed oo dadkii kismaayo tegi lahaa la diiday ma ku racsantaa horta dowladda eh, eh, iyada ayaa waxay leedahay go-aanka hadda anaga airstateska anaga central governmentka markay doonta way furi kartaa markay doontana way furi kartaa marka horta wax maaragtay ay dowladda centraalka ay xaq u leedahay oo waxaa weeyaan systemka dimuqraasiyada wuxuu ku shaqeeyaa executive legislature iyo waxa la yidhahda maxay ahayd judiciary lagu kala baxaya maxkamadda hadduu hataa khalad uu arkay iyaga u arkayaan waxay xaq uleeyihiin intay xamar imaadaan inay maxkamadda sare ay geeyaan aniga hadda maanta geel anaga aan leenahay oo fara badan ayaa si dulmi oo xaaraan eh oo khariman oo imaan laabanimo eh ayay ciidanka kenya ay kaga kaga kaga riixahayaan meelo maaragtay ay isleeyihiin doobkii waxaasa lagu talagalay iyo meelo qowmiyada kalea degan ay leeyihiin anagana asal aan u leenahay ingiriiska noogu yimid oo waxay ahayd barkood nairobi ilaa boqol iyo konton kilomitr meelaha u jirto maxkamadan tegi intaan ordama oranayay maadaama ay dowladda khalad samaysay eh, dowladda ma aaminsanay ma aqoonsanay ma dhihi kari ma dhihi kari dowladdaa meesha jirta marka waa inaan maxkamadda taga oo maanta subaxdan baan tegaynaa maxkamadda high courtkan tegaynaa oo aan dowladda marka high courtkaas ayaa kala bixinaya marka laakiin awoodda ee isticmaalaysa ciidankeeda iyo hawadeeda iyo wax kastoo dhan iyo boliisteeda amarka ay siinaysa dowladda askari nin madaxweyne ahaan jiray berigi hore markuu madaxweyne ahaa buu lahaa hadda laakiin awoodii ma laha laakiin Laakiin dhibaatada oran kara maadaama oo dowladda khalad bay samaysa marka hadday khalad samayso waxa waa jaahilnimadii wadanka marka hore lagu burburiyey ha laakiin dhibaatada ugu Ma- badan waxay ma- gaaraysaa baa waa- la leeyahay dhibaatada ugu badan waxay gaaraysaa baa la leeyahay shacabka ee ma gaarayso axmed madoobe iyo war nimankan war- war- madaxweyneyaasha war aniga war aniga i dhegeysta axmed madoobe wuxuu isku diyaarad wuxuu xiray wuxuu xiray isagoo yaa wuxuu sameeyey wuxuu yidhi eerboortkaan xiray xiriirkaan u jaray maxay ahayd dowladda dhexe intee adduunka waxaasoo kale laga maqlo california maanta adiga waxaad degan tahay melbourne baad degan tahay new south wales baad degan tahay yaad joogta new south wales maxay dhihi kartaa camberaan xiriirka u jaray may dhihi kartaa mase waxaa dhihi karaa maxay ahayd northern territory baa dhihi karaa mise waxaa dhihi karaa queensland baa dhihi karaa ma dhihi karaan ma dhihi karaan moogta marka idinka maadaama aad meelahan adduunkii casriga ah aada joogtaan ood gar arkaysaan see u shaqaynaysa federal system wax kastoo dhan bo in waxyaabahaasoo kale aad soo gelisaan radiogiina iyo t v-giina oo dadkii la jaahil bixiyo oo kuwan hataa waxaan ku tillaabo qaadahaya jahli baa ugeeya inta badana iyo iyo iyo iyo adoonta lugaar iyo iyo camiilnimo lagu camil lagu shaqaysanayo ajnabi ku shaqaysanaya carabi wax lamid ku shaqaysanaya soomaaliya waxay soo martay faarax macalinow nidaamkan federaalka dood badan baa laga soo galay qaar badan baa diidanaa dooda badan dooda dooda badan dastuuri baa lagu bedeli karaa ma ogiye lama dhihi karo oo dood badan baa ki maanta federaalka ma shaqaynayo base sidan buu samaynayo laakiin waa la qaata hadda waa la qaata laakiin federaalka hadda soomaaha waa socda federaalka soomaaliya waa la qaata waa sharciga dowlad sharciga dalka wuu wuu shaqaynayaa wuu shaqaynayaa laakiin siyaasiyiin aa ka mid tahay weli waxaa moodaa inaad diidan tahay
maya anaa wax kuu sheegaya dhegeyso wuxuu yahay waan kuu sheegay walaalow aniga dhegeyso waxa weeyaan waa economic waa economic devolution devolutionka waxa weeyaan awoodii halaha yaroo dhaqaalaha ay leeyihiin ma biyay gashanayaan oo celal bay gashanayaan ma beeray ku hagaajisanayaan ma kaluun bay ku shaqaysanayaan waxaasaad u leedahay iyo wax soo saarkii gobolkaadi baad u leedahay xurriyadda aankaas oo kale uma lihid xurriyad aad adiga kula kaga hor imaato arrimaha dibadda ma siyaasadda arrimaha dibadda iyo siyaasadda maxay ahayd militariga iyo siyaasadda maxay ahayd territorial integrityga mise waxa weya xududada iyo wadankii intuu isaga ahaa sidii loo maamuli lahaa ma aha waa sovereignty waxaa haysataa xamar baa haysata sovereigntyga sida cambera u haysa sovereigntyga hadda laakiin maamul goboleedyadu maamul goboleedyadu inay doorashadooda qabsadaan arrin dibadeed maaha waa arrin loo kala
adi horta horta waxaan horta walaalow halka shayga oo loo loo baahanya markasta in wax laga horta runtii in wax laga sheego wey annaga islaam baan sheeganaa dadka islaamka aanan ahayn oo diin kastoo dhan leh ayaa waxeenkaas nidaamka doorashada regulatory systemka dowladda centraalka askare regulationkii nadaamin lahaa dowladda centraalka askare laakiin meesha iyada lagu samaynaya hadda inaa intaad imaato hebel iyo hebel iyo hebel saddex magac iisoo qor war adi dimuqraasiya lagu leeyahy saddex magac iisoo qor mid baan kala bixin dad ku arta sidii lahaa hebel bay wadatay dowladda wa dowladda hebel bay wadataa aniga kula hadlaya faarax weligay dowladii ma wadanin in badanna waan soo gaday marna waa laga shubtay dhowr marna waa laga shubtay maxay ahayd wax kastoo iska dhacdaa doorashadaasay ku dhacdaa adduunka saacad baa la joogaa dowladda cidda xisbiga iyo maamulka dadka iswata marka laazmin bay wadanaya dad un iska maxay ahayd independent oo aanka ma jirto siyaasadda lagu sheegay the whole system waa party iyo grouping systems weeyaan la faarax macalin labada madaxweyne ee soomaaliya kenya waxay hadda ku shireen darafaha shirka ka socda new york dabcan waxaan is leeyahay arrimaha badda oo laysku haystaa ugu muhiimsan dowladda masar baa isu geysay ma is leedahay wax xal ah oo heshiisa ama is-afgaradaa ka soo baxaya mase aaminsantaha sida kenya ay doonayso ah in arrintan laga daayay maxkamadda ama dib loo dhigo oo labada dal ay ka wada hadlaan in xalku yahay see u aragtay arrintaa
wallahi midda waxa weeyaan siyaasadeeda ani marka hadda anoo ka hadlayo oo siyaasi ahaan falaqaynayo maskaxda siyaasiga iyo sida dabiiciga iyo sida adduunku xisaabtamay ku shaqaynayo haddii maxkamadda laga soo celiyo dacwada nato nimanka villa soomaaliya jooga soomaaliya way ka hor imaan waana u dhamaatay haddii laga soo celiyo uhuru iyo anaga wadanka anaga guul bay u noqonaysaa weynin badan maxaa dhimanay maxkamadda la tago dad guulaystay bay noqonayaan marka isagana kan maxay ahayd qiimihiisa kor buu kacayaa kaana qiimihiisa hoos buu kacayaa markii loo eego indhaha shacabkiisa loo eego shacabkooda loo eego in ay taabici doonto iyo in kale waan arki doonaa waan fiirin doonaa ani laakiin waxaan isleeyahay taa keli maaha haddii maxkamadii laga soo celin lahaa dhaho maxkamadda ha dhamaata la yidhaahdo markay dhamaata maxkamadda wadahadal waa la samayn karaa oo waxaa la oran karaa maxay ahayd wax un baa lagu heshiin doonaa lasku afkaan karaa waa gartay wadamo badan baa saas oo kale intay maxkamadda u dhamaysay markay maxkamadda dhamaysay ka dambe dib lasku soo noqday la heshiiyey oo lagu heshiiyey siday maxkamadda ka dhigtana lagu heshiin sida labada qole ay rabeen marka lagu heshiin mise kaloo dhexdhexaad lagu heshiiyey marka dhexdhexaadkaasayto ma kheyraadkaas oo ma intay mid soo saarta midda kale ay wax ka siinaysaa ma ma dhulka isaga ahaa oo meesha kharibada la rabtay soomaaliya in la mariyo aan la marinaynin kenya in la rabaynin meesha ay marinaya marka dhexdhexaad la raadinayaan la mariyaa labadoodii ma ma hantida kasoo baxda meeshaas iyo shaqaaleyntii waxyaaba dhankaasoo kale ayaa lagu heshiin karaa soddon sano afartan sano konton sano hadda ka dambe in shaqaalaha meesha wadanka laga qaadan doono soddon waxyaaba dhankaas oo fara badan oo xiriirka labada wadan ku saabsan oo caqliga saliimka uu keenayo waa inay ka baratilaajir laakiin xoog iyo cadaadin iyo iyo iyo kanaa burbursan iyo kanaa daciifsan iyo kanaa ceenka oo kale way way ciladeeday leedahay maxaa taama waari karto waa gartay heshiiska caynkaasoo kale ku imaaday will never be sustained waa midii hore markii hore sheekh shariifna u saxiixay xasan sheekh maxamuudna oo ka daba imaaday farmaajana oo kasii waday waad i gartay soo ma waa gartay marka waxa weeyaan wixii cid hadday cid dare isdareemiso in la dulmay oo laga adkaaday oo la qasbay ninka cusub oo imaan doona mise ninka la istaagi doona hadda wuxuu ku wuxuu ku- wuxuu ku tartami doonaa anaa wuu- ninkan wuuna iibsaday wadankiibuu gatay kamuu sameeyey anaa meesheeda hore iyo meel kasi- kasiifa ku celin caynkaasoo kale laba dhinac marka sifa ayaan taa u dhicin ani waxaan aaminsanahay aan la suga maxkamadda hadda maanta markay maxkamadda ay dhammaato wada fadhi iyo wada hadal dheer ha la galo dheer hadduu doono sanad ha qaato iyo ka badan ba qaato tan u dambaysa marka ee, murankan badda iyo arrimahan kismaayo ciidamada kenya ay joogaan ee, siyaasiyiin badan oo xamar joogtaa mararka qaarkood waxay dhahaan ee, baarlamaanku ha fadhiisto cod ha loo qaado ciidamada amisom ee kenyaatiya dalka ka baxaan see u aragtaa arrintaas adigu ma aaminsantaa ciidamada kenya inay waddanka sii joogaan mise inay ka baxaan anigu horta markaan idho ciidamaha ka soo baxaan wadanka maba dhaweynba hataa badda wala isma qabsan waxaa kasii ka hadlay oo eh, african union un-ka kulli bay siiyeen time table bay siiyeen marka ani mar kastaba ciidamada kenya inay kasoo baxaan meesha waan midda kale marka iyada ciidamada kenya intay al-shabaab iyo wax lamid ay hargeysa intay ku duulaan ay wax ku laayaan annaga inta joogan kenyaanka ayaa dhibaata noogu bilaabay haddana waa waa waa waa waa waa caqli xumo ee ee maskaxda ma maskaxdaa ku jirtaa mise wax kalaa ku jira aad ku xisaabtamaysaa nidaamka marmar ay dowladda arada ku dhaqataa wax badan ay ku dhaqataa hadda kahor wax badanna waan usheegna waxaan dhahnay waxaan haddii la joojin waayo waxa weeyaan haddii wadanka dhibc ama dhowr ka tuuraysaa marka annaga marnaba dan nooguma jirto inuu ciidanka kenya uu sii joogo soomaaliya taa aniga iskayga ayaan mar kasta uga soo horjeeday Eh, haatanna hadday dhahaan soomaalida intuu baarlamaankooda fariisto ugu dhahaa maxay idin soo baxaan xor bay uleeyihiin maxaa dhe iyaga baarlamaanka kenya hata intuu fariistay ayuu wuxuu yidhi eh, haddii badda ay anaga naga tagta anaga aan- aan aan xoog ku ilaashano oo maarata ciidanka anaga aan geyna mayso inta inta muddo aad qof kale ka xoog badnaan karto ilaahay ba og nin xoog badan xoog yarba ilaahay ba og taa iyada waa wax waa waa wax iska waa iska hadal macna aan lahayn weeyaan oo aada loola yaabay hata kenyaanka oola yaabeen anigii dad aan lamidna aan la yaabin marka eh, danna uguma jirto heshiiska iyo xiriirka iyo ummadaasiito labada ummadood inuu ciidanka kenya meesha u sii joogo ciidan kastoo ajnadi inuu sii joogo soomaaliya wadan kuma jirto waxa weeyaan sida ugu degdegsinya badan ha laga ha laga eh, eh, laga laga tirtiro al-shabaabka iyo argixisada markii laga tirtiro eh, ciidankii kale ha lagu wareejiyo ma la waayo dad aan interest khaas u lahayn hala keena meesha sida ugandeska hadda joogaan iyo burundiyaanka joogaan iyo wadamo kale senegal iyo wax lamid hala keeno oo jibuuti ethoobia iyo kenya wax laga saara meesha maxaa dana khaas ayaa meesha kasoo dhixi karaa oo ee qawda maqansi waxna hawa qaban oo eh maxay baadeen nin baa kula daydayi daalna kaa badan oo aan doonayn aan haysadaayn ibadka macnaheedu waxa weeyaan waa waa wax maaragtay eh, eh, eh, arrimahooda gudaha wadankooda maslaxdooda iyo danahooda khaaska ay ku raadinayaan danahooda khaaska labada wadan oo jiraan inta badan labada wadana way fudud way adag tahay sida ay- ay loo midayaan
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.